bulshada soomaaliyeed ayaa waxay weli aysan fahmin arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta kulan looga hadlayay arrimaha federaalka ayaa lagu qabtay toddobaadkan magaalada kismaayo waxaana intiisa badan looga hadlayay arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed ee ku nool deegaanada jubbaland gudoomiyaha guddiga arrimaha dib u heshiisiinta federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya una qaabilsan aqalka sare marwe deeqa xasan xuse iyo abukata morocco oo si wada jir ah ayaa waxay uga horbixiyeen muhiimadda ay leedahay inay bulshadu fahmaan arrimaha federaalka heshiisiinta maadaama odayadii hormuudka u ahaa jubbaland ay nala joogaan bulshadii rayidka qaybaheedii dhammaan ay nala joogaan dalkana aan ognahay soddon soddonkan sano weli inaan dib heshiisiintii dadku ay ku wada kalsoonaayeen ay ka dhicin way jirtaa odayaashu maalin walba inay ka qayb galaan dib heshiisiin waxaan rabnaa marka inaan u guurno dib heshiisiin lagu wada kalsoonaan karo federaal waxay ka bilaabatay rasmigeeda maraykankii ka bilaabatay oo si aada og tihiin kun saga kun toddoba boqol lix iyo toddobaatankii shirki ay qabsadeen labaiyo toban inay ahe ayaan filayaa ugu istayd inay isugu tageen oo heshiis ka dhacay yacni si rasmi ah meeshaasi uga bilaabatay wax federaalka la yidhaaho oo dowlad ahaan u dhaqanta kelmadda federaalka haddaad maqashiin deen maqalno badanaa waxay ku xihan tahay kelmadda dimuqraatigaay ku xihan tahay dimuqratisiga waxa la yidhaaho ama is-xukunka madaxa bannaan oon ahayn totalitarisimka yacni hal qof ama hal gurub inay wax xukumaan aysan ahayn macnaheedu waa xukunka oo dadku iska leeyihiin loona daadejiyo habka meesha ugu hooseysa oo la yidhaaho villageka loo daadejiyo federaalismka marka maadaama baahidaasu ay keentay waa ogtihiin maraykanka dad dalla haysto u ahaa guruubo badanaa isku diriraayay yurubiyan u badan ayaa isku diriraayay oo qaarna sbain iyo ka yimideen qaarna xaggaa scot scottish iyo scotland iyo ireland iyo ka yimideen iyo kuwa scandinavianka iyo ka yimideen iyo kambaniyaal u shaqo tegay arrintaasaa marka waxay keentay in ay inta xoog yeeshaan badanaa ingiriiska ugu xoog badnaa in uun hawshaan ay iskula noolaan karaan sida sidaad ogtihiinna waa qaaradan oo qaaradda africa la mid ah